sharciga ku noqoshadiisa cutubka laba iyo soddonaad samooyinkou dhegaysta waan hadlayaaye oo dhulkan ha maqlo erayada afkayga cilmigaygu wuxuu u soo da'ayaa sida roobka hadalkayguna wuxuu u soo degayaa sida sayaxa sida roob yaru doogga ugu do'o iyo sida tiixu biqilka ugu tiixo waayo anigu waxaan naadinayaa magacii rabbiga idinku weyneeya ilaaheenna isagu waa dhagaxa shuqulkiisuna waa kaamil waayo jidadkiisa oo dhammu waa caddaalad isagu waa ilaah aamin ah oo aan xumaan lahayn isagu waa xaq waana caadil way isqarribeen oo carruurtiisii iyagu ma aha waa ceebtooda iyagu waa qarni qalloocan oo maroorsan dad yahow nacaska ah oo aan xigmadda lahaynu masaasaad rabbigu uga abaalguddaan war isagu sow ma aha aabbihiinnii idinsoo iibsaday isagaa idin uumay oo idin xoogeeyey bal xusuusa waagii hore oo soo garwaaqso qarniyo badan sannadahood aabbaha weyddiye oo wuu ku ogaysiin doonaa odayaashaadana weyddiye oo way kuu sheegi doonaan markii ilaaha ugu wada sarreeya oo quruubaha dhaxalkooda siiyey oo uu kala soocay binu aadamiga intii tirada reer banu israa'iil ahayd ayuu dadka soohdimaha u dhigay waayo rabbiga qaybtiisu waa dadkiisa reer yacquubna waa saamigii dhaxalkiisa wuxuu isaga ka dhex helay dhul lama degaan ah iyo cidlada baaba ah oo ay dugaagu ka dhex ciyaan hareerihiisuu isku wareejiyey wuuna xanaaneeyey oo wuxuu isaga u dhowray sida ishiisa inankeeda sida gorgorku buulkiisa u lulo oo dhashiisa ugu korruxmo oo baalashiisa u kala bixiyo oo uu u qaado oo garbihiisu ugu xambaaro ayaa rabbiga oo keliya isaga hoggaamiyey oo ilaah qalaadna lama joogin wuuna fuuliyey meelaha sarsare ee dhulka oo wuxuu cunay wixii beerta ka baxay wuxuuna ka dhigay inuu dhugo malab dhagaxii ka soo baxay iyo saliid dhagax madow ka soo baxday wuxuuna quutay subag lo'aad iyo caano idaad iyo baraarro baruurtood iyo wananka baashaan iyo riyaha ee sarreenka ugu wanaagsan oo dhiigya canabkana waxaad ka cabtay khamri laakiinse yashuruun wuu cayilay oo wax buu haraatiyey adigu waad cayishay waanad buurnaatay oo xaydhaysatay markaasuu ka tegey ilaahii uumay oo quudhsaday dhagaxii badbaadadiisa waxay isaga kaga hinaasiyeen ilaahyo qalaad oo waxay kaga xanaajiyeen waxyaalo karaahiyo ah waxay wax u sadaqeeyeen jinniyo aan ilaah ahayn iyo ilaahyo ayan iyagu aqoon oo ah kuwa cusub oo dhowaan soo baxay oo awowyaashiin ayaan ka cabsan jirin adigu dhagaxii ku dhalay ma aad xusuusnid oo waad iska ilowday ilaahay ku dhalay rabbiguna wuu arkay oo wuu nacay maxaa yeelay wiilashiisii iyo gabdhihiisii ayaa isaga ka xanaajiyey oo wuxuu yidhi wejigayga waan ka qarin doonaa oo waxaan arki doonaa bal wixii ugu dambaystoodu noqon doonto waayo iyagu waa qarni aad u qalloocan iyo carruur aan iimaan lahayn waxaan ilaahay ahayn bay igaga hinaasiyeen oo waxay igaga cadhaysiyeen waxyaalahoodii aan waxtarka lahayn oo anna waxaan iyaga kaga hinaasin doonaa kuwa aan dad ahayn oo waxaan kaga cadhaysiin doonaa quruur nacas ah waayo dabbaa ka qaxmay cadhadaydii oo wuxuu gubaa ilaa meesha ugu hoosaysa ee sha'ool dhulkana wuu baabbi'iyaa ee waxa ka baxaba oo wuxuu dab ku dhejiyaa aasaaska buuraha waxaan korkooda ku tuuli doonaa balaayooyin oo fallaadhahaygana iyagaan ku gani doonaa waxay ku baabbi'i doonaan gaajo oo waxay ku guban doonaan kulayl qaxmaya iyo halligaad qadhaadh oo waxaan ku diri doonaa ilkaha dugaagga iyo waabayda waxyaabaha ciidda ku gurguurta dibadda waxaa ku layn doona seef guryaha gudahoodana cabsi oo barbaar iyo bikrad iyo naasluug iyo oday corro lehba way wada baabbi'i doonaan waxaan idhi iyaga meel fog baan ku kala firdhin lahaa oo xusuustoodana dadka dhexdiisa waan ka joojin lahaa haddaanan ka cabsanin cadowga cadhadiisa waaba intaasoo ay cadaawayaashoodu si xun uma caamiloodaan oo ay yidhaahdaan gacantaydii waa sarraysaa oo waxyaalahan oo dhan rabbigu ma uu samayn waayo iyagu waa quruun aan talo lahayn oo innaba waxgarasho kuma jirto bal may caqli yeeshaan oo ay waxan gartaan oo bal may ka fakeraan ugu dambaystooda haddaan dhagoxoodii iyaga iibin oo aan rabbigu iyaga gacanta u gelin sidee baa nin keliya kun u eryi karaa labase sidee bay toban kun u didin karaan dhagaxoodu ma aha sida dhagaxyada oo xataa cadaawayaashayada qudhoodu waxaas way kala gartaan waayo geed canabkoodu wuxuu ka yimid geed canabkii sodom iyo kii ku yiil beerihii gomora canabkoodu waa midho sumeed rucubyadooduna waa qadhaadh khamrigoodu waa jebiso waabaydeed iyo mariidka xun ee jilbiska tanu sow ilama kaydsana iyadoo shaabadaysan oo khasnadahayga ku dhex jirta aarsasho iyo abaalmarinba anigaa iskale markay cagtoodu sanbiriiraxan doonto waayo maalintii masiibadoodu waa dhowdahay oo waxyaalaha iyaga ku soo kordegi doona ayaa dadejin doona maxaa yeelay rabbigu dadkiisa wuu xukumi doonaa oo addoommadiisana wuu ka dhexi doonaa markuu arko in xooggoodii dhammaaday oo aan midna ku hadhin mid xidhan iyo mid furan toona oo wuxuu odhan doonaa balmeeye ilaahyadoodii iyo dhagaxii ay isku halleeyeen oo cunay baruurtii allabaryadooda oo cabbay khamrigii qurbaankoodii cabniinka ahaa haddaba ha soo kaceen oo ha idin caawiyeen oo iyagu ha idin daafaceen haddaba bal eega inaan aniga qudhahu ahay isagii oo aniga mooyaane aan ilaah kala jirin wax baan dilaa waana soo noolayaa wax baan dhaawacaa waana bogsiyaa mana jiro mid gacantayda wax ka samata bixin karaa waayo gacantayda ayaan xagga samada kor ugu qaadaa oo waxaan leeyahay weligay waa noolahay haddaan listo seeftayda dhalaalaysa oo gacantayduna xukun qabsato cadaawayaashayda waan ka aarsan doonaa oo kuwa in lacabna waan u abaalgudi doonaa fallaadhahayga waan ku sakhraamin doonaa kuwa la dilay iyo maxaabiista dhiiggooda oo seeftayduna waxay hilib ka cuni doontaa madaxa hoggaamiyaasha cadowga qurumbahow dadkiisa la rayreeya waayo isagu wuu aaran doonaa dhiiggiya addoommadiisa oo cadaawayaashiisana wuu ka aarsan doonaa oo dalkiisa iyo dadkiisana wuu u kafaaro gudi doonaa markaasaa muuse yimid oo gabaygagan eriyadiisii oo dhan kula hadlay dhegihii dadka isaga iyo yashuuca ina nuun markaasaa muuse dhammeeyey hadalkii uu erayadan oo dhan kula hadlayay reer bani israa'iil oo dhan oo wuxuu ku yidhi qalbigiinna ku qabsada kulli erayadan aan maanta idiin sheegay oo dhan kuwaasoo aad carruurtiinna ku amri doontaan si ay u dhowraan oo u wada yeelaan sharcigan ereyadiisa oo dhan waayo taasu idin ma aha mid aan waxtar lahayn maxaa yeelay waaba naftiinnii oo waxyaalahaas daraaddood ayaa cibrigiinnu ugu dheeraan doonaa dalka aad webi urdun ugu gudbaysaan inaad hantidaan oo rabbigu isla maalintaas qudheeda wuu la hadlay muuse oo wuxuu ku yidhi waxaad fuushaa buurtan cabbaariim oo ah buur neebbo oo ku dhex taal dalka reer mo'aab oo ka soo hor jeeda yerixo oo bal waxaad fiirisaa dalka reer kancaan oo aan reer binu israa'iil hantida u siinayo oo kolkaas ku dhimo buurta aad fuulaysid oo dadkaagii la urur sidii walaalka haaruunba ugu dhintay buur xor oo uu dadkiisii ula ururay maxaa yeelay waad igu xadgudubteen idinkoo reer banu israa'iil dhex jooga markaad joogteen biyihii maribah oo ku taal qaadesh oo cidladii siin ku dhex taal waayo reer banu israa'iil dhexdooda quduus igagama aydan dhigin haddaba dalka hortaadaad ka arki doontaa laakiinse geli maysid dalka aan reer banu israa'iil siinayo